ila xasuusnow inaad ilaaliso naftaada qoyskaaga iyo dhammaan bulshada oo dhan marka aad joogto meelaha dadka ay ku badan yihiin waa xilligii laga adkaan lahaa covid nneteen waa markii aad qoyskaaga ka ilaalin lahayd cudurkan dilaaga ah waana wakhtigii la xasuusan lahaa in laga badbaado covid nneteen marka dad badan hal meel la isugu keenayo duruufaha qaarkood waa laga yaabaa inaad u baahato inaad joogtid meelaha dadka ay ku badan yihiin sida xafladaha sanadguurooyinka ciyaaraha amaba kulamada doorashada haddaba waxaad u baahan tahay inaad xasuusato oo aad qaadato tallaabooyinka aad uga badbaadi lahayd covid nneteen naftaada qoyskaaga asxaabtaada iyo bulshada ku faraxalo saabuun iyo biyo joogto ah xidho afxirka ha joojin inaad ilaaliso kala fogaanshiyaha ka fogow dadka kale ugu yaraan laba mitir ka ilaali gacmahaaga inaad ku taabato wejiga ama meelo kale qaado tallaalka covid nneteen haddii aad wax su'aalaha qabtid fadlan weydii xarumaha iyo shaqaalaha caafimaad ee kuugu dhow fariintan waxaa idinsoo gaarsiisay wasaaradda caafimaadka soomaaliya